ayaa haddana laba nin oo shorno nin la yidhaahdo iyo steinegar nin la yidhahda ayaa waxay soo saareen chemical structureka ay maadadan cathinonta la yidhaahda ay leedahay marka aan soo koobno mawaadatan cathinon maxaa hore loogu heli waayey waxay culammadu yidhahdaan sababo badan baa jiri karta inkastoo bay leeyihin ay jiraan eforts tiro badan oo rag bixiyay oo rag sheeganaya in meesha wax ku jiraan haddana wixii ku jiray si fiican baa loo caddayn kari waayey sababuhu waxay ahaayeen bay yidhahdaan kow iyadoo aan inta badan la helaynina caleentoo fresh ah iyo qalabka wax lagu baadhayo oo dambeeyey oo aan waayadaa hore aada u caansanayn markii uu soo baxay waxaan loo yaqaano thin leyer chromatographiga ama maxay yidhahdaan l c g-ga iyo markii uu soo baxay gas liquid chromatographiga labadan bahal waxa ay fudaydiyeen ama labadan qaabee wax loo qaadaya waxay fudaydiyeen in cilmi baadhis rasmiya bahalkan lagu samayn karo maadada kaasinoontu dhibtay lahayd baa waxay tahay siddeed iyo afartan saacadood hadday jirto way isdhala rogtaa kaatiin bay noqotaa waxaynu hore usoo sheegana inu hi waa sababta qaadwaluhu uu la ordayo waayo haddii katinontu ay dhimato marqaankii baa yaraanaya waa maadada ugu marqaanka badan leeba halkan ku jirta marka hadday hours ay dhaafto bahalkii waxba sheegi maayo maadada katinonta la yidhaahdaa hadday ogsajiinka caadigaa la kulanto way isbedeshaa oo katiin bay isu bedeshaa hadday ilays la kulanto ama biyo qoyaan badan ay la kulantana way isbedeshaa waxaynu dhi waa sababta keenta in qaadwaluu yidhaahdo qaadkii hilaac buu arko wuu gubtay gubashadanu sheegay wax weyaan marqaamkii baa ka dhintay waxaa la waayayaa katinontii lagu marqaami lahaa ayaa meesha ka baxaysa roobku hadduu hela lamido biyo qoyaanku ay ku bataan oxijinta ilaalinta laga ilaalinayo waa sababta keentay cawskan badanee lagu duubayo iyo muuskan lagu ilaalinayo waxaa laga ilaalinaya hawadu taabanin haddii warkan waa la farafareeye waa baarix buu ka odhanaya kan gacanta ka badatay gacanka badan kale ma jire waxa ka batay hawadii yani in badan buu soo baxay waa la furay kolba waa laga furo waa laga furay marka macnaheed waxa weyaan hawo badan buu la kulmay hadduu hawo badan la kulmay oxygen badan buu la kulmay hadduu oxygen badan la kulmayna macnaheed waxa weeyaan katinontii ku jirtay baa isbedeshay oo noqotay maxay ayaa katin isu bedeshay sida daraaddeed ayaa bahalkan si uu u fiicnaado waa kuwa ka ilaaliyey cadceeddaa laga ilaaliyey ilayska biyaha badan baa laga ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey oxyginta iyo hawada inuu la kulmo maadaama qaadku uu ahaa laababku galbeed ay ku yaaleen qaad baa lasoo qaadaa galbeedkaa la keenaa dee intaa lasoo wado ama macmalka lagu dhex wadwadee la wadwado unbuu naftu ka baxdaa ayuunbaa katinontii baxdaa katinunbaa lasoo helaa waxaa la yidhahdaa katintu waa light drug aan aada u fara badnayn maadaama katin ay ku jirta bay yidhahdaan dee wax weyn maaha waa light drug bay leeyihiin waxyaabo badan isaguba wuu keenaa laakiin tan kale wuu ka wuu ka hooseeyaa markii la helay markaa t l c gan iyo l g c ga kan oo iyo in shayga lagu samayn karo isagoo freeze drying in lagu samayn karo oo qabow lagu engejin karo dabeetana vacuum lagu ridi karo muudkii laga soo saaray kadibna sidaasi lagu safrin karo teknolojiyaadkaa cusubi markii ay soo baxday ayaa waxaa fududaaday in lasoo qaado oo bahalka kan dabada la keeno oo la baadho baadhitaanadii waagii hore markii kaatinta la helay waxaa la mooday qaadka inay intaas ku jirtay laakiin qoraalyahanada qaar waxay sheegayaan maada aanan garan baa ku jirta bay leeyihin laakiin waxaanu dareemaynaa bay leeyihin markaanu ku tijaabino mowska ama raadka in firfircoonidiisa iyo marqaankiisa iyo waxaan ka muuqanayo dhammi in ay tilmaamayaan in maado kaatiin caadiya haddii lagu mudo ka badan sakhrada ka muuqanaysa ama ka muuqanaysa bay leeyihin sidaa daraaddeed wax la wadaba akhiiran katinontan baa lasoo helay katinoonkani waa maado bay yidhaahdeen marka jiirka iyo waxa ay ku mudeen waxay kordhisaa bay yidhahdeen kow marqaanka euforia miyaa la ydhahaa euforia yani firfircoonaanta ninku qofku markuu qayilo waxyaaba badan baa isbedelaa kow marka hore firfircooni buu dareemaa oo euforiyada waxay ku sheegayaan wuxuu kaloo dareemaa bay yidhaahdeen dhiiggiisu wuu blood brusherkiisu wuu kacaa ka sare iyo ka hoosaba labaduba waa kacaan waxaa kaloo isbedel ku dhaca bay yidhaahdaan xaaladuu galaa hayru caadiya oo ah saynu xagga dambe insha alla ku sheegi doono in qanjidhadan keliyaa dul saaran ee ku xidhan nerve systemka qayb ka mida ah central nerve systemka waxay soo saaraan muud ama hormoon muudadkaasi iyo neurotransmitterskoodu waxa ay soo daayaan in qofka xaalad bay geliyaan afrika nax ama xaalad dagaal qaadasho qofka waxaa jira ilaahay subxaana wa tacaala jidhkaaga wuxuu ku abuuray in marka dagaal aad maalan dagaalamayso jidhkuu isbedelaa qanjidhadaasi waxay siiyaan hormoonay soo daayaan hormoonadaasi maskaxday relation la sameeyaan iyo xangullaha dabeetana qayb rif laga sectionkaaga qaybta involuntaryga aanad xukumin amarray soo bixisaa maskaxdu amaradaasi waxay sameeyaan kow wadnaha biitinkiisu inuu bato xididadu in la yareeyo oo dee haddii namarkugu dhaco si aan dhiig badani kaaga daadanin clothinka maxaa la yidhahdaa xinjirta dhiigga dhexdiisa maraysa inay badato waxaasoo dhammi waxa uu jidhka ayaa automatically ilaahay u siiyey inuu sameeyo si aad u dagaalgeli kartid waxay dhahdeen maadadani waxyaabahay keenta waxaa ka mid a firkanaxaas iyo adigoo aan dagaal ku jirin buu jidhkaagu dagaalgelaya idan fayignii baa ku gelaysa ah in xididadii ay yaraadaan wadanaha garaacistiisii inay badato clothinkii jidhkaagu inuu bato waa farafarayn waa khalkhal lagu sameeyey bay leeyihiin nerve systemkaadi waxaa kaloo bata bay idhaahdeen ishaa weynaata waa kuwan dee indhuhu un yaro guduta indhaha indhaha wada waa weynaadaan pubalku ishu wuu wuu ballaadhaa oo isna wuu weynaadaa waxaasoo dhammi waa waxyaaba ay keento maadadatan cathinonka loo yaqaano markaynu cumuuman eegno waxaa jira oo ay soo qaateen inay jirto ilaa iyo maalan laba iyo labaatan noocoo qaadka ka mida bay soo qaadeen dabeetana waxay xisaabiyeen afrage isku celcelis mid walba waxaa ku jira waataan sheegay qaadku inaanu isku mid ahayn ee maalan laba noocoo yaban ka baxa ayaa midna waxaan sheegnay boqolka miligram boqolka garaam inay ku jiraan saddex boqol iyo saddex iyo afartan miligram oo katiin iyo katinon isku jira asiici mid la yidhahdana waxaynu sheegnay boqolka garaam inay ku jiraan maxay in siddeed iyo toddobaatan miligram wax ku dhadhow toddobiyo toddobaatan point seven wax ku dhadhowi inay ku jiraan laba iyo labaatan noocoo qaada bay qaadeen dabeetana waxay eegeen mawaadda ku jirta iyo isku celceliskeeda waxa ay ka heleen oo ay meelo kala duwan ka soo qaadeen isku celcelisaan waxay dhahdeen boqolka garaam afreyj ahaan waxaa ku jira lix iyo soddon miligram oo kathinon ah boqol iyo labaatan miligram oo katina yani labada haddaad sugaysa imisa boqol iyo lix iyo konton halka kii aynu ka sheegnay inay ku jirtay saddex boqol iyo dhowr iyo afartan isku celceliska qaadka averageka waxaa ku jira maxay boqol iyo lix iyo konton maynu sheegnay katin iyo katinonta marka la sugayo iyo siddeed miligram oo norefederiinah waa tijaabo kii la sameeyey si bay yidhaahdeen qofku marqaanka ku filan ee cathinon uu helo maalan cathinontu haddaynu idhi waa maadada ugu marqaanka badan le qaad ku jirta marqaanku ku filan si aad u hesho bay yidhaahdeen jidhku wuxuu u baahan yahay halkii kiilooyo miisaankaaga ka midiba point miligram cathinona bay u baahantahay si aad marqaan fiican u gaadho tadminis haddaad toddobaatan kiilo tahay imisaad u baahanaysaa toddobaatan waxaad ku dhufataa point waa fifty six fifty six miligram cathinona baad u baahantahay si aad euforia u gasho si aad u marqaanto u fayaantid fifty six miligram oo cathinona xaggee laga helaa waxaad ka heli kartaa boqol iyo konton gram oo ah qaad yacni boqol iyo konton gram in leeg ninka toddobaatan kiilihii markuu cuno qof toddobaatan kiilo miisaankiisu yahay boqol iyo konton gram markuu cuno marqaankiisii wuu gaadhaya waa xilli marqaankii qaadka uu gaadhay ninkaasi cumuuman marka la eego qaadku dhulka uu waxyeelo iyo waxyaabaha uu geysto waxay in badan dhinac dhigaan qaadku inuu la mid yahay bahasha loo yaqaano amfetamiinta yacni waxaa jira maadooyinkan maadooyinkan inta badan lagu waasho loo yaqaano drugskan narcotiga laba qaybood ama saddex qaybood baa loo qaybiyaa qaybi dareenka oo dhan way seexisaa qaybi dareenka waa morfiinka iyo kuwa la nooca waa dadkan aad aragtay wadooyinka aad mooda inay hurdaanuna caynkaa wadale dhadhacaya yacnii neerfahoo dhan waa waa la gamacsiinaya khamrada iyo waxaasoo dhan qaybina dareenka way kicisaa sida kokayiinka iyo ama geedkan koka hadee la yidhaahdee bahashan kokayinka la ydhahda asalkeedu waa geedkan kokawga la ydhahda geedkan kokaaga la ydhaahdo latin america iyo meelahaas ka bixi jiray latin americaanku sidaan inu qaadka u cunay u cunaan way calaalayaan si caadi ah beri dambaa la ogaaday waxa ku jira inuu ka yahay baha sharaabkan iminka kokakoola la ydhahdo waxaa caan bixiyey waxay ahayd berigii hore kokayiinba ku jiri jirtay waayo kokayiinta waxaa loo haystay berigii hore inay tahay wax n de sidaaynu qaadka haysanoo kale in la yaro marqaamono cerka loo baxa laakiin inay waxba badan samaynin saas daraaddeed kokakooluhu kokayiin baa ku jiri jirtay kokakoola waxay dunidu xoogga ugu cabtay berigii hore waxaa marqaankaasa laga wada raadinayay oo kokayiin baa laga cabayay beri dambe waa la mamnuucay in lagu soo daro kokayinka in lagu soo daro beri dambaa laga mamnuucay calaa kulli xaal mawaadda qaarkood waxay samaysaa neerfayaasha oo dhan iyo dareenka way kicisaa qaarna dareenka hoos bay u dhigaan qaarna hallucination bay sameeyaan khayaal buu qofku arkaa iyo dubaabkan ay sheegaan qaadkoo kale ah yani un kuwa sheega bisad baa meel gashay iyo waxaanay sheegaan waa hallucination waa wuxuu qofku isbootiinayo saddexdaa qaybood ba inta badan waxyaabaha narcotig ee la isticmaala ay sameeyaan waxaa jirta maadadan amfetaminka la ydhaahdo apple nown nin la ydhaahdo jarmal ahaa ayaa kii soo saaray waa maado synthetic ah oo yani macmal ah maadooyinkan laabka lagu sameeyo maado ka mid ah wuxuu u bixiyey markaa commercial namekii lagu iibin jiray daawo ahaan benzandariin baa laodhan jiray ninka kani apple now daawada tan ama bahashan wuxuu usoo saaray in lagu daweeyo dhowr shay waxaa loo isticmaali jiray o narcolopsiga lagu daweyn jiray narcolopsigu waa xanuun dadka ku dhaca waa xanuunkan keena dadkan meelaha iska seexda qof xanuun ku dhacaya markaa hurdadunbaa ka badanaysa su isaga socdaunbuu hurdo jirjirka kala dhacaya halagayaba tviyada brogaraamo laga soo duubayo inaad aragto qofu markasta iska gamaya xanuunka noocaasiya ayuu ugu talagalay inuu ninkani ku daweeyo waxay kaloo berigaa moodayeen inay wax ka tarto depressionka oo ah walaac iyo walbahaarka weliba gaar ahaan kuu keeno maandooriyaasha waaweyn obyamka iyo waxaa dadkii cabi jiray ee ku mamay marka la rabo in laga daweeyo ayaa waxaa la siin jiray amfetamintan waxa kaloo daawada tan ay waagaa u isticmaali jireen inay tahay depressant abititeka inay yarayso oo cunnada ay yarayso amfetamintu markaasi exactly waxay u eeg tahay saddexdan bahale qaadka ku jira norerfadrinta iyo katinta iyo katinonta saddexdaa iyo amfetaminku waa isshabahaan chemical structurekoodana faraq aad u yaryar baa u dhaxeeya waxa ay keenta bay yidhaahdaan amfetaminkani marqaan bay leedahay hore oo qofku marka hore uu firfircoonaado oo uu fududaado laakiin bay yidhaahdaan uu ka dambeeyo hadhow daal iyo wahs iyo caajis badan waa qaadirada yacni marka hore marqaan bay leedahay marka dambena qaadiro badan bay leedahay waxay leedahay qofku inuu ku mamo addiction qofka bartaa inuu dependency inuu ku xidhmo oo ku namo waxay keentaa bay yidhahdaanoo lagu bartay xanuunada depressionka qaybo loo yaqaano way keentaa waalida psychosiska qaar ka mida way keentaa shisoverenia waa dadka aada ugu mama way ku keentaa bay dhaheen marka ugu dambeeya waxay leedahay baa laydhahaa muud ama hormoono iyo neurotransmitterska uu soo daayaan kuwa qajidhadu keliyuhu u eg oo xangullaha iyo maskaxda war beena u sheega oo dabeetana qofkan firkanaxan xaaladan aynu sheegaynay geliya waxay dadejisaa bay idhahdeen wareega dhiigga waxay farafarayn ku samaysaa bay idhahdaan shaqaday maskaxdu qabanaysay khalkhalgelin waxay ku samaysaa bay idhahdeen xangullaha iyo maskaxda taasoo keenta addictionka kan waxay u dhigantaa bay idhahdeen kokayiinka iyo wixii la mid a kathinonku waxay leeyihiin tibically tanbay ku dhadhowdahay walidaalika ayaa waxaa jira kaatiintan iyo kaatinoonka kan ma iminkuunbaa la ogaaday mise horeba waxbaa looga ogaa waxaa jira inkastoo kathinoonka aynu nidhi iminka la yaqaano ee qaadka ku jira ee qaadka laga soo saaray sharono iyo steninger ay kii soo bandhigeen haddana waxaa la ogsoon yahay maado la yidhaahdo methacathinon oo drug streetka lagu isticmaalo inuu jiro maadadaasi oo qoraalan ka soo saaray internetka ama maxamed cabdiba buuggiisa uu ku tilmaamayo oo ah jalinino ninka la yidhaahda wuxuu leeyahay markuu maadadan ka warramayay oo hadda la mamnuucay ayaa waxa uu tilmaamayaa qoraal uu ka helay nin aqoon-yahan raasheni inuu u sheegay maadada tani in raashanku uu hore u yaqaanay wakhti hore uu arkay oo ay ahayd maado wakhti hore raashanku isticmaali jiroo dagaaladii iyo waxa uu adeegsan jiray laakiin encyclopediahan la ydhaha free dictionaryga ee websiteska ku jira mar ambaadho isagu wuxuu ku tilmaamayaaba in jarmalku ay ogaadeen oo maadadan soo saareen waa masalena maxamed cabdi uu leeya aniga shaki badan baa igaga jira buu leeya maadaama amfaytamiinta horena ay soo saareen nin jarmale markan dambena waxyaaba badanoo ku saabsan bahalkan ay jarmalku ogaayeen inay kainontaana hore wax uga ogaayeen oo ay maca amfaytamiinkani wax la macmalo qaad laga qaatay inuu yahay shaka ku jira buu leeya laakiin qoladan dictionaryga waxay sheegayaan kii methacathinonka inay soo saareen jarmalku kadibna iyo fordhiskii inuu isticmaali jiray soviet unionki iyagoo u isticmaali jiray maado cunada lagu yareeya inay tahay kiina ase dragan loo isticmaalo ugu horreyn waxaan jeclay inaan sheego maadadan cathinonka la yidhaahdo ee qaadka ku jirta who qaybtan draga ku saabsisan markay mawaada categori bay leeyihiin mawaada mukhadaraadka ahi who waxa ay ku qortay gii cathinonku inay tahay mukhadaraadka kow bay kaga jirtaa yani mukhadaraadka waaweyn ayay meel kagala jirtaa cathintana kii waxa ay ku dareen inay tahay daraga qaybta saddexaad bay yaro ka dhigtay idan waa laba maado labaduba qaadka ku jiraan ayaa midna waxay qoran tahay drag number one midna waxay qoran tahay drag number three categoriga qaadku drugsku ay u kala sarreeyaan marka la eegayo who marka aan tago deg deg waa maraykanka drug enforcement agencyga kuwana ay yidhaahdaan waa qoladan qiimaysa drugiska maraykankana maadada cathinonka la yidhaahdaa isagana waxay ugu jirtaa group onka drugiska waaweyne halka ay ku jirto ayay isagana ugu jirtaa waxaa la mid ah maadada tan methacathinon oo ah cathinontii oo lagu sameeyey laabka lagu diyaariyey oo markaa macmala oo weliba ay leeyihiin waa macmalada sida fudud loo samayn karo oo weliba la tilmaamayo inay dunida maanta aada ugu faafsan tahay oo rusia iyo dhulkaasi iyadoo chef la yidhaahdo iyadoo chef yidhahdaan magacyo badan ay u kala bixiyeen ayaa la isticmaalaa methacathinonta idan methacathinon iyo cathinon iyo waxa la noocaah oo dhami maraykanka jadwalkiisaasi d a gu wuxuu ku qorayaa inuu yahay maxay drug number one huna waxay ugu qorantay inuu yahay drug number one kahinka oo maadada kale ku jirta bahalka ah hu waxay ugu qorantay inuu yahay drug number three midna gii bolotiinka ay soo saartay ku qortay midna bolotiinka ay soo saareen ayay ku qortay marka aan soo duuduubo waxa kan aan soo sheegnay haddaan maalan soo qaato warbixintaasi ay qoreen saddexdan dhakhtar ee aan sheegayay ee symposiumka ku soo bandhigayay oo ka warramayay ala kulli xaal warbixinta brazilian symposium of medicinal plantska ee september ka oo saddexda nin shorno uu ka mid yahay shorno ah maadadan catinonka la yidhahda ninkii qaadkaba ka soo saaray labadii nina soo saaray rofesor ben university switzerland ka tirsana waxa ay sheegayaan oo ay leeyihiin qaadka horta waxaa la helay bay leeyihiin ilaa koob iyo toban alcoid oo kale oo ku jira alcolids waxaad ogsoonaataana waxa allaaliya waxa drugs la isticmaalo ee dhir laga soo saara dhammaantoodba inay alcolids horta wada yihiin dhammaantood waa alcolids bay wada yihiin labadan maada aynu sheegaynaanaba halkaasa laga soo saaray marka ay soo wadaan waxay leeyihiin o locomotors effectka markaynu eegna bay leeyihin dhaqdhaqaaq iyo firfircoonida isbedel buu ku sameeyaa qaadka oo qofku miniteska hore isbedel badan baa ku dhaca oo awqaadkaasi u keeno laakiin waxaa la yidhaahdaa maalan tijaabooyin ay sameeyeen minidka boqol iyo toddobiyo labaatanaadba horta kaatiintu kaatinoontu jidhkaaga ugu badantay markaad qaad dad bay qayilsiiyeen lix wiil ayay qayilsiiyeen ben iyo bon labadan jaamacadood oo ku kala yaala aan filaya meelaha jaamacad kaloo janifin inay ku jirtay adigu huu warbixin ay diyaarinaysa insha allah ninkii u baahnay maxamed cabdi buugisa ugu noqdo ay diyaariyeen bay waxay sameeyeen waxay qiyaaseen kathinon qof dad la qayilsiiyey iyo dad kathinon macmalka lagu soo sameeyey la siiyey ayay isdhinac dhigayaan waxay eegayeen maadooyinkuu qofkani cunayo mid waliba wakhtiga ugu badan tahay kathinontu bay yidhaahdeen marka uu qaadka bilaabo minidka boqol iyo toddobiyo labaatanaad bay idhahdeen yacni waa laba saacadood marka uu fadhiyo markaas buu ugu marqaan badan yahay bay yidhahdeen qofka qaadka cunaya marka hore uu soo bilaabo waa sheekadii hore iyo bilowgii hore laba saacadood marka ay marayso markaas bay ugu badan tahay bay yidhahdeen jidhka qofka biniaadamka laakiin markuu qaadka bilaabay sagaal saacadood kadib bay yidhahdaan isaga way ka baxdaa kathinontu jidhka way ka baxdaa amaa labadii maado kale ee kaathiinta iyo norefedrintu jidhka iyagu maalmay ku jiraan kaathiintu waxay dhahdaan minidka boqol iyo saddex iyo siddeetanaad yacni way ka dambaysaa oo saddex saacadood markuu fadhiyo ayay iyadu bilowdaa inay ugu badnaato ee norefedrintuna way kasii dambaysaa laba boqol oo minit bay yidhahdeen markuu fadhiyo ayay ugu tiro badan tahay ee waxay dhahdaan dhiigkarkiisu wuxuu ugu sarreeyaa markuu afar saacadood cunayay qaadka ayaa dhiigkarkiisu halka ugu sarreeya u gaadha waxay dhahdaan wadnagaraaciisu wuxuu ugu sarreeyaa boqol iyo afar iyo toban minit markuu marayo ayuu wadnagaraaca ka hoosiya ka saraba markaas bay ugu sarreeyaan bay dhahaan yacni ka sare wuxuu ugu sarreeyaa bay dhahaan minidka boqol iyo afar iyo tobnaad ka hoosena wuxuu ugu sarreeyaa bay dhahaan minidka boqol iyo siddeed iyo labaatanaad in ku dhodhow kontonna wuu kacaa oo isbeddela buu sameeyaa marka la eego maadaadka kan iyo jidhka waxay u geystaan iyo waxyaabahay sameeyaan inkastoo ay u baahan tahay malaa daris inta ka ballaadhan in lagu sameeyo laakiin waxaa la og yahay uun inta amfaytamiintu geysataba inuu geysto kow euphoriyu keenaa bay yidhaahdeen oo ah marqaan paranoy buu keenaa bay yidhaahdeen oo ah buufis yacni qofka oo soomaalida dayimka cusubbaa buufiska u baxisay waa dadkan shakiga qaada iyo wiswiskee waa uun laydaba socdaydan iyo halkan baa la maraya waxa kani waa paranoy waa wax laga qaado uu keeno amfaytamiinta caadigaaba xataa keenta markuu qofku daa'imo cathinonta iyo amfaytamintuna waa isku nooc bay yidhahdaan kaa wuu keenaa wuxuu keenaa bay leeyahay kansarka ku dhaca waa sida ay qirayaan saddexdan nin simbosiumkaasi marka ay yimaadeen iyagu ase kansar umay magacaabin qoraa kalabaa tilmaamaya kansar u magacaabaya laakiin iyagu waxay leeyihiin wuxuu waxyeelaa ciridka afka hunguriga iyo caloosha intaba waxbuu yeelaa bay leeyihiin intaasba xanuuna ayuu u geystaa waxyaabaha maadadan ku jirta ee kale qaadka maadooyinkiisa dee ku jira ilaa sagaal nooc oo kale ayay tilmaamaan oo alcoloids kaloo tiro badan ayaa ku jira waxaa ka mid a maalan tribinoidska kuwan la yidhahdo tribinoidsku waa maado saliida ku jirta oo uduga qaada qaadku waxoogagan yare uduga uu wato waa bahasha sababta bay yidhahdeen inuu seeno glycoris baa ku jira dabar ama bond oxygen ama nitrogen wata oo marka la calaaliyo kadib sonkor isu bedela waxaa ku jira tanin icid tanin icidka waxa weeyaan waa icida lagu magdiyo haraga haraga marka la magdinayo acida lagu magdiyaa taniinka la yidhahda waxay ku jirtaa qaadka waxaana yidhahdaan possibly waata ugu badan bay yidhaahdeen iyada iyo kathiintu waxaa laga yaabaa bay yidhahdeen possibly waxa ugu badanee ciridkan iyo ilkaha dadka ka rida hunguriga xanuunadan ku dhaca keena afka xanuunada ku dhaca keena gastritiska keena weliba xiidmaha waxbay yeeshaa bay yidhaahdeen oo absorptionka cunnada yaraada saasi daraaddeed qaadka qofka badsadaa maal nutrition buu qaadaa bay yidhahdeen oo cunnadu cuno xataa xiidmihiisu ma nuugi karo ma dhuuqi karaan taniinkan baa ka mida bay leeyihiin waxa uu taniin icidkan ay keentaa bay leeyihiin oo kale iyo kathiintu constibationkay keenaan waxay keenaan bay leeyihin anorexia oo ah cunadiidka ama dadkan oo abititeka cunnada qofka ku yaraada waxay kaloo keenaan bay leeyihin haddii la daa'imo male reproductiveka inay waxyeelaan waxaa jirta war laga yaabo inaad wada maqasheen oo dee haddii qaadka in yar loo soo helo dunidao dhan baa lagu baahiyaye waxaa laga yaabaa inay maqasheen war laga soo saaray nin qoraaya oo aan rajaynayo rofessor ingiriisa oo jooga kings collegeka london lin fraiser la yidhaahdo waraaq uu soo bandhigay oo uu keenay urur ay leeyihiin eudu oo lagaga wada hadlo urur ku saabsiisan maxaa la yidhaahdaa waxaan rajaynaya inuu ku saabsiisan yahay dhalmada iyo wixii ku saabsiisan urur ah oo la isugu yimaaduu research beri dhaweyd soo bandhigay uu sheegayo b b c da af soomaaligana inay ka dhagaysatay baan rajaynaya uu sheeganayo inay kordhiso maaddo ku jirta qaadka gaar ahaan maaddooyinka o dhan mahe waa kaatiinta kaatiinta qaybo ka midaba wuxuu leeyahy waxay ka qayb qaadataa laba shay oo capacitation iyo acromsom reactionka waxay yidhaahdaan oo ah menida raggu waktay u baahantahy inay ku gaadho bisaylkeedii fertilizationka ay samayn kari lahayd wakhtigaa marka ay gaadho waa wakhtiga sbemku koofiyad yar buu leeya koofiyadda uu tuuro hal xaboo qura ka dhaca markaa sbemka halkaa xabo wuxuu ku dalooliyaa beedka oo beedka qolof buu leeyahay si uu u geli karo ilaahay xabad yar buu siiyo qolofta intay ka fuuqda buu dalooliyaa markuu uu ku guulaystay inuu dalooliyana dee beedka gudihiisii buu galaya markaa fertilizationka dhacaya waxa uu ninkani ku doodayaa jiir la qayil siiyey oo caleen qaadiya wax loo dhigdhigay ama kaatiin lagu muday ayaa tijaabinay waxaan soo hellay buu leeyahay in markaasi ay caawin karto inay caawin karto dhalmada gaar ahaan buu leeyahay dadkan ama sbemkoodu dadka uu daalay ama uu intaanu meeshii loogu talagalay gaadhin uu koofiyadda tuuro oo ah yani wakti uu fertilizationkii wakti ka horeeya saa daraaddeed adigu wuxuu ku doodayaa wuxuu hadda sameeyey inay caawin karto laakiin buu leeyahay ma aha quantity badan in laga cuno mana aha buu leeyahay waxa kaloo la mida buu leeyahay overthe counter bilska daawooyin ah overthe counter bilska waxa weeyaan daawooyinka aan loo qoran receptionka ee intaad farmasiga tagtoon la gato calaa kulli xaal waxa kaloo jirta buu baxdiga qaybta dambe waxaad moodaa dadku inay iska indhamaraanoo ma jecla inay sheegaan iyadoo la qabo buu yidhi oo ay jirto in la rumaysan yahay qofka in badan daa'ime in badan bahalkan cunaa in ay raganimadu ka tagto calaa kulli xaal marka aan eegno kaatiin waa la heli karaa biil yaroo kaatiin haddii loo baahdo uu dawaba noqdo waa wax fudud oo la samayn karo laakiin waxa ay isku raacsiisan yihiin oo in badanoo iyaga ka mid ay sheegayaan inuu importance keeno qaadku oo ah waxaanay yidhaahdaan e d-ga inuu waxyeelo waa erect disfactionka inuu sameeyo ama inuu ninku bahalku uba kici kari waayo waxay kaloo yidhahdaan wuxuu keenaa markuu badsado inuu manida kaadida raaciyo oo markuu kaajayo manidu ay iska soo daato wuxuu keenaa bay leeyihiin inuu dumarba ka hijroodo oo iska daayo marka haddii la yidhaahdo maado ku jirta meel wax ka caawisa macnaheedu maaha inuu daawo qaad yahay qaadku sidiibuu boysinu yahay waxa badanee ku jira runtii waxaan jeclay inaan kasoo kaabsano waayo wax badan oo ka midi waxaad moodaa more scientifical inay yihiin oo qofka caadiga ee aan hore ula soconin inay kudhib badan tahay erayo badan oo meelahan ku qorqoran ama nimankan ay sheegayaan si fiican loo fahmo laakiin markaan warkiisa soo duuduubno waxa weeyaan maadooyinkaa qaadka ku jira ee aan soo sheegnay waxoogaa amino icidna waa ku jiraan ascorbin icidkiina waa ku jira ascorbic icidki oo ah vitamin c-ga qayb yaro ka midna waa ku jiraan laakiin marka la eego saddexdaa maade aynu soo sheegnay oo ah maadooyin walafna keena maanka dooriya pressureka kiciya wadna xanuun sameeya xanuunada afka iyo ciridka iyo ilkaha sameeya de kuwa ninka halkan ku sawiran baa idinkaga filan ninka halkan ku sawiran soo maaragtaa ee afkala ee qaadka haysta waxaa laygu yidhi sawirkan waxaa laga soo qaaday museumka kenya ee nairobi waxaa ku qoran baa la yidhi the typical somali waxay ku qoreen qofka soomaaliga ah siduu eegi deetana mid qaad haysta oo intaabala ayay soo sawireen oo soomaaliyeedoo qoslaya marka waa nin afla oo ay leeyihin waa typical soomaaliga ay ku tilmaamayaan calaa kulli xaal baalka kane xanuunada uu keenaa waa xanuuno runtii aad u tiro badan markay maanta ka sheekaynaya aad bay u tiro badan waxa intaa dheer intani waa xanuunada isaga la socota maalan laba mas'aleaan idiin sheegaya maanta qaadku heerka uu marayo waxaan la kulmay doctor cabdilqaadir cabdilqaadir jaziira dhakhtarkii la odhan jiray oo ingiriiska degan wuxuu yidhi gabadh soomaaliyeed ayaa la keenay dhakhtar dabeetana arday jaamacadeed baa loo keenay case study in lagu sameeyo gabadhii ayaa wax xanuun hayaba la garan waayey waa la waday waday waday oo gabadhan xanuunkeedii baa la garan waayey waayo gabadhan xanuunka haya waxaanay dee dadka caadiga ka fakerayn buu ahaa markii dambe baan ku idhi buu yidhi ni- ninkii professorka ahaa gabadhii un baan ku idhi buu yidhi qaadka ma cuntaa markaasay igu tidhi buu yidhi haa professorkii baa isoo eego wuxuu igu yidhi buu yidhi maxaad su-aashaa gabadha u weydiisay yacni symptomskan aad dareentee qaadka la xidhiidha ee waxaan waa maxay markaa waxaan sheegay buu yidhi xanuun xoolaha ku dhaca oo bakteriya yaroo cawska saaran ay keento oo een, eh, xidho walba een, eh, beerka adigu dhacamo uu soo daayo qayb ka mida meel xidha ayaan xasuusiyey buu yidhi ninka professorka waxaan idhi buu yidhi xanuunkaasi ayaan balka eegaynaa gabadhii baa la eh, wixii markii la fahmay aan doonayay ayaa la baadhay buu yidhi baadhis laga sameeyey waxa la helayba buu leeyay eh, xidid ama wax ka midi in bakteriyadaasi cawska saareed ee xoolaha ku dhici jiray waxaanunan bini aadamkaba ku dhicin ayaa laga helay buu leeyay idan wasa ma aha wax qaadka laga qaado laakiin waxa weeyaan dadka cawska cunaya cawskaas uu saaran yahay iyo waxa kan idan waxa relatedka la-ah aad u tiro badan yahay waxaa kaloo xasuustaa burcamaraan tagay dhakhtar ka mida dhakhaatiirtii xamar ugu waaweyneed ee qalliinka oo burco joogay markaasi yimi ayaa wuu xanuunsaday dabeetana waxaa loo qaaday dubay dhakhtarkii baa baadhis lagu sameeyey waa nin dhakhtaroo weyn baadhis baa lagu sameeyey baadhistii waxa ay ka heleen bay yaabeen way u yimaadeen ninkii waa nin dhakhtar waxay ku yidhahdeen warniyo maxaad cuntay wuxuu yidhi dee waxba ma cunin cunno caadiya mayaane wax kale ma cunin markii dambe wuxuu sheegay waxaan sheegay buu inaan bahalka qaadka cunay waxay ka heleen jidhkiisa d d t d d t dii caadiga ahayd ayaa laga soo saaray marka dhakhaatiirtii waxay garan waayeen ninkan iyo d d t-ga waxay soo keenay isagaa markii dambe sharxay Een, ethoobia maadaama een, aynu qaad conceptionkii uu tiro batay qaadka conceptionkiisi uu tiro batay wax badan baa la cunaya waxa loo waxa la cunayana waa bahalka caleemihiisii yaryaraa waxaana la rabaa gu iyo jiilaal iyo dayrbada in la cuno therefore waa in qaad badan laynoo beeraa si qaadku u bato pesticideski iyo chemicalski iyo wixii ay ku afuufayeen baa ciidda ka batay idan waxay isticmaaleen xataa d d tiyo dunida mamnuuca oo lagaga laynayo een, eh, pesticideski dee greenkan yar ka cuni lahaa ayay ddt ku dareen laakiin dee markuu qaadku yimaado ciidana ma maydhmaydhe baalkiiyo dhidhiitigiisii iskalunbuu ninkan dhakhtarkii cunay markuu cunayna wuu sakaraaday markuu sakaraadayna dhidhiita laga soo helay waxaan uga jeedaa labadan xanuune iminka aan sheegay ee kan doctor cabdilqaadir jaziira uu ii sheegay londona qofkan laga helay xanuunkan xoolaha ku dhaca iyo ninkan dhidhiitiga laga helay dhakhtarka ah labaduba ma aha xanuun direct qaad ugu xidhan laakiin waxa weeyaan milyoogii qaadku hadda halka uu marayo wax ka ratima maanta waxaa laga yaabaa ee, ka dhakhtar ahaan ama ka caafimaad ahaan inay kaba sii darantahay milyooga lagu cunaa oo sigaaroo kasii boysisan qaadka lagu cuno oo meel qafilan oo dad eh, diseases wada qaba intay saag fadhiistaan hal qofoo tiibbay qababa dee waa ogtiin in laygu yidhi meelalkan oo soomaalidu ay gasho Een, cabdilaahi baarud wuxuu ii sheegayay in mar booliisku weeraro uu qabqabtay labayo toban baa la qabto sideed baa laga helay miyugu yidhi t b yani waxaan kaasuu ii sheegayay inti- intii booliisku uu qabtay intii cadimaaintii la qabtay ayuu nambar badan ii sheegay in laga helay een, een, eh, eh, t b laga helay macnaheedu maaha in dadka soomaaliyeed oo dhami t b qabaan ee wax weeyaan un qof quroo qaba ayaa sadheeyey dee maadaama environment xidhan oo qafilan uu yahay meeshan waxaan lagu cunayaa hal qof oo qaba ayaa sadheeyey su-aasha marka aan u socdaa waxay tahay qaadka maxaynu ka yeeli karnaa anugu kama warramayo qaadku ma xaaraan ba mise waa xalaal waayo hadduu wuxuu yey la garto waxaan u malaynayaa wuxuu noqonayana in dadku wada garanayaan maxaynu ka yeelaynaa waxaan idin xasuusinaya hal qisaan idinka warramaya qaadku wuxuu inaga taagan yahay halkii uu ka taagnaa obiumku jaina ma maqasheen waxa la yidhahdo obium war waxaa jiri jirtay waddanka jaina la yidhaahdo een, opiumka bahashan la yidhaahdo ayaa waxoogaa dadku cabcabeen jina qarnigii sagaaliyo tobnaad bilowyadiisii yani somethingii ayuu wuxuu noqday dad dhaqaalihiisuna xoogaystay soo tiro batay yurubna wuxuu ka iibin jiray saddex shay oo faa'iido u lahaa waddanka wuxuu iibin jiray waxaan loo yaqaano shaaha madow oo ingiriiska ka iibin jiray ingiriiska waxay dhahdeen wakhtigaas siduu caan ugu ahaa sekadii kasta bay idhahdeen ugu yaraan saddex shiyos baa ku yaalla oo la odhan jiray bay idhaahdeen tishops oo shaahi yararoo kale noocunu iibiya shaaha waxaa loo yaqaanana dee jina iska lahaa meel kaleo markaa ka bixi jiray ma jirin wuxuu kaloo ka iibin jiray yurub jaynuhu silvarka bahashan la yidhaahdo silvar maaha silk xariir xariirtuu ka iibin jiray wuxuu kaloo ka iibin jiray brusaliinta dhoobada weelkan aynu idhaahno dhoobuu ka samaysan yahay weelkaasi buu ka iibin jiray jina lacag aada u badan buu ka qaadi jiray ingiriis ingiriis markii dambe wuu fakaro waxay idhaahdeen waana wakhtiyada wakhti ku dhodho waxaa dhacay bay idhahdeen dagaaladii maraykanka dhex maray gudihiisa isbanyoolka sbanishka silver dolarka sbanishka waagaa ka ahaa dunida dolarka ugu qaalisana wax lagu kala iibsado samaanta dolarka maraykanka ka yahay kaasaa waagaa ahaan jiray maadaama isbanyoolkiina dagaalkaa uu dhanka ingiriis ka soo horjeeday uu maray waxaa yaraaday bay idhahdeen ingiriiskaba wixii soo gelayay silver dolar sbanisha dabeetana ingiriisna shaaha kama maarmo waxaa la yidhi nimankii lacagtii inaga dhammeeya maxaynu samaynaa jina lacagtii dhammaysatay maxaynu lacag kaga soo celinaa waa loo fakeray waxaa la yidhi jina waxaa la isticmaalaa bahal obium la yidhaahda is isticmaalaane aan obium kaa geyno shirkad buu ingiriisku sameeyey combany meesha la yidhaahdo indiya iyo bangaladesh iyo intaa qaybteeda waqooyi ayaa shirkad buu ka sameeyey east african company baa la odhan jiraa filaya indian east african company magacankaasu lahaaba filaya shirkadaasi waxaa la amray inay beerto obium bangaladesh iyo indiya qaybteeda waqooyiyo xaggaa gebigeedba waxaa laga beeray obium ingiriisku markaa dunida dee waa markii uu digdiglaa ka ahaa oo wuxuu watay maraakiibtan waaweyn iyo waxa kan oo dee injiinadan iyo waxaan markii lasoo saaray bay ahayd dabeetana wuxuu idhi obiumka shirkadaasi ha beerto ha la daabulo jinaha laga soo iibiyo aan lacagta ka soo celinay jina obion loo daabulay canton magaalo la yidhahda laga dejin jiray jina wuu yaabay dadkii jina joogayba way sakhraameen jina waxay gaadhay bay yidhahdaan dowladda jina barjetkeedu wuxuu ahaabaa la yidhaha afartan bayl afartan milyan oo bayl baylku waa lacagtii jinisku isticmaali jiray lacagtii ingiriisku dib uga soo celiyey waxay gaadhay baa la yidhaha boqol milyan oo bayl yacni jina barjetkiisaba in ka badan ayaa darag lagaga qaaday jina o dhammina way sakhraantay jina markii dambe wuxuu go'aansaday boqorkii jina in la mamnuuco obiumka in la joojiyo ingiriiska ay codsi u qoreen ay leeyihiin obiumka nagada ingiriisku waxay idhahdeen may kama maarano dhaqaalahayaga ku salaysan obiumka joojin mayna bay idhahdeen waxaa la idhahaa baarlamaanka ingiriiska beri u codeeyo ka wada hadlay hal ninaa diidaa la yidhi oday galaxo la odhan jiro markii dambena ra-iisul wasaare ingiriis ka noqday kaa mooyaane ingiriis oo dhammi wuxuu isku raacay jinaha la waalo lacagtana laga qaado ingiriisaasuu ku waday jina uu ugu waday bahalkii jina markii dambe wuxuu isku dayay inuu xoog isticmaalo uu joojiyo ingiriisna dagaal buu ku qaadayba ob iyo moor dagaalkii la odhan jiray baa dhacay ilaa gii ayuu dagaalkaasi socday markii uu saddex sannadood in ka badan dagaalkaasi soconayay ayaa jina dee warmaya bay ku dagaalamaysa iyo wax fudud ninkanina dee markaa madaaficdiiiy wixii uu samaystay buu haystay jina la jebiyey dabeetana heshiis baa jina laga saxeexay ah awal hal magaalo ka geli jiray ee inuu sameeyo shan magaalo oo free boort ah oo aan haba yaraatee la xukumi karin wax kastoo laga soo dejiyo halkay magaalada ahayd jina waxay saxeexday triti labaad oo ah in shan magaalo uu bahalku ka soo dego faransiiska iyo maraykankuna waa ogaadeenoo iyana way dhinac eriyeen jina france iyo maraykan iyo ingiriis bay isugu tageen si ay obium uga iibiyaan dib baa loo waalay jina oo dhan baa derbiga seexatay waxaa la ydhahaa waddankii weynaa ee jina siduu u dhammaaba wax soo kacaba waa la waayay saddexdii waddanee dunida ka digdigla ahaabana ka baaca mushtaro obium ka baaca mushtareeya filitiskoodaana gada waana sababta hong kong tan iyo waxaan uu goostay ingiriisku waa meelihii lagu qaybin jiray uun xashiishada marka la gadayo dhulkii lagu rari jiray ayaa taywaanadan iyo waxaanay ahaayeen iyo hong kong tan iyo muddo markii jina sidaa lagu waday buu jina adkaysan kari waayay haddana kiibuu haddana yidhi waa mamnuuc baashi dagaal baa lagu qaaday ingiriis iyo faransiis bay isu raaceen afar sannadood markay tumayeen haddana buu dib u ogolaaday gii wuu ogolaaday mar kale in loo ogolaado idan waa dagaalada caanka dunida taarikhda ku ee loo yaqaano opium war waxay ku tilmaamaysaa danaha reer galbeed dadka sakhraamintiisa xataa hadday galaan inaanay ka weecanin yanii wuxuu waa opium waana drag waa la garanayaa dadka la siinaya inuu sun yahay waa la garanayaa laakiin dan dhaqaalea ku jirtay therefore third welku qiimo ma laha dan dhaqaalo oo westranku leeyahay hadday ka hor imanayso walidalik baa faransiis iyo ingiriis bay isugu raaceen in dagaal lagu qaado ob iyo moor baa la yidhahdaa labadaa taariikhood buu dhacay midi waa ilaa midina waa ilaa iyo gii waxaan uga jeedaa tan soomaalida maanta xaalkeedu kama gadisna ob iyo moorkaasi bay kenya iyo etoobiya ku hayaan It's the same ob iyo moor waa dad maanta dragga siday u cabbeen derbiyada jiifa ummadda soomaaliyeed maanta laga bilaabo ka derbiga seexda ee baalashlaha iyo miskiinka yare aan waxba haysanin ilaa iyo madaxweynuhu way cubaan intaa inta ka dhexle way cuntaa waxay hanti lahaayeen dhammaanteed waxaa la saaraa dayaarado baahidu markay badatayna laba tusaalaan idin siinaya yacnii tusaalayaal idiin sheegi maayo figariska wax lagu kala iibsado laakiin miaal aad wax ku fahmi kartaan magaalada ka tag waxaan siduu mujtamaca u galay waxaad ka dareemi kartaa baadiyaha waayo soomaalidu inta badan waa reermiyi marka magaalada aan ka taginay bal reermiyiga siduu ku yahay reermiyiga tuulo markaad tagto dadka oo dhammi duhurkii markay gaadho qaad buu afka wada gelinaya weliba waxaa laga yaabaa waxla-aantu inay gaadhsantahy mid baa mijin iibsanaya labaatan kaluu minlaanlaan u dhiibaya dadko dham uu raamsanaya unamadu ama wax badan ha raamsado ama wax yar ha raamsadee qof waliba wuxuu isku dayayaa inuu afka dhaqdhaqaajiyo magaalaan soo galay tuulo fiidkii ayaa triigya dib loo shiday triigga baalkan fenuska weyna ayaa dib loo wada shiday waan yaabay war waxaan habeenkan la shidayo bise qaad baaba soo dhacay waa la dhigdhigay qaad awalba waa la cunayo waa mar cusub oo la bilaabay dib bay magaaladii u laba kaclaysay qaad baa la wada bilaabay hadhow anigoo meesha iska dhex fadhiyay gaadhaa meesha igula hoyday ayaa waxa dhacay nin baa soo galay markaasay salaameen war hebel bal iska warrano xaggaad ka timo wuxuu idhi geeli baan wadoo geeli markaan soo xareeyey ayaan soo mijin doontay buu yidhi geel buu habeen sagaalkii sideeddii habeennimo ka socda intuu soo xareeyey uu ka soo qaategey markii uu intii sheegay u fadhiistay baa odaygii ugu da'weynaa baan filaya wixii meesha fadhiyey nin madaxa iyo garhkuba caddaada sheekeeyey markaasuu yidhi wixii aan bergii dhaweyd xoola iibiye intuu malaayiin xoolaa malaayiin lacaga sheegay intaa waa dhaaranaya moohaar hadhuunaan reer hebelsiiya moohaarku waa gadbad nuskeed waa labaatan iyo shan kiilo meelaha intaasoo aan agoontii reer hebel siiyey iyo laba boqoloo kunoo walba aan hebel siiye mane intii kale buu yidhi qaad baan ku cunay waa kii ugu weynaa anigoo kuwii la yaaban baan dhaafay habeenniman haddana tuulo kale u hoyday tuuladii kale ayaan isidhi reer agtiisa deganaa abtigayba agagaarkiisa deganaa balaad ka eegtid waan soo galay tuuladii mise waxaa fadhiya midaanu ilmaabtinay waryaa bal warran xagaad ka timi wuxuu yidhi waa sagaalkii habeenimo sagaalkii habeenimo markaan geeli soo xareeya reerkii u lisay caanay ugool maalay ayaan ka soo mijin doontay buu yidhi reerka markuu xoolihii u xareeyey buu soo mijin doontay anigoo intii la yaaban ayaan hargeyse ku soo noqday nin baa ii warramay markaa wasiira wuxuu yidhi tuulaan tagnay adugu shaaku ii sheegay wuxuu ii tilmaamay inuu magaalooyin soo maray geelashu biil qaad oo furan ay yihiin geela neef geelaa lasoo qabanayaa waa la qiimaynayaa naagta qaadwala ama ninka qaadwalaa baa loo qiimaynaya dabeetna neefkaa la sii daynayaa geelaa waa la raacayaa ninkani maalin kasta meeshuu imanayaa laba mijoodoinjaadaa la siinaya buuggaa loogu qoraya waa neefka geela soconaya wuxuu cunayaa markuu dhammeeyo ee gugudaaba inaan yar la diraya geelashi reerkao dhan mid iyo neef baa laga soo reebaya war waxaanoo geeloo la reebaya masalgu le waa intii qaadka lagu cunay geelashii reerkao dhan oo nool ayaa qaad la siistaa waxa uu ii sheegay in dhirta xataa lagu qayilo yani ninbaa wuxuu kaxaynaya wuxuu leeyahy tobankaa geede waaweyn soo maartay adaan kuusoo gubayaaye qaadkay siisii qaad buu sii cunaya inuu tobanka geede meesha ku yaalaba soo dhuxuleeyo dhir iyo dad iyo xoolaba qaad baa la siistay idan conceptionku markuu halkaa marayo ee uu marayo conception magaalo aanu ka warrami maayo dad lacag haysta iyo niman shaqaysanaya iyo qaad lacag waxaan ka warramayaa waa dad xoola raacata ah oo adhiyo geel raacda oo ay ahayd dad aan lagu aqoon qaad iyo sigaar iyo yacni waxaan aan lagu aqoonin oo ay noqotay inuu sagaalka habeennimo ka qaatagaan oo aan ahayn mantaqadaan ka warramayaa isku meel maaha waxaan ka warramayaa from hargeysa duleedkeeda ilaa iyo etoobiya ilaa iyo ceerigaaba agagaarkeeda saddexda magaalo meelahaasay ku kala yaalin midi waa hargeysa duleedadeeda midina waa etoobiya qaybtan soomaalidu degto ta kalena waxay ku taallaa ceerigaaba agagaarkeeda waa distanska intaa isu jira ee dad kala degaani degaan ee wuxuba ay xoololayiin haddii uu conceptionkooda qaadku halkaa marayo maxaad u malaynaysaa dee cid kala daaya london toddoba tan baa wiig kasta yimaada xisaabe adugu toddoba tan ayaa wiikli soo dega bay leeyihin waa bishii kasta siddeed iyo labaatan tan baa yimaada siddeed iyo labaatan tan ama soddon tan haddaad tidhahdaba bishii yimaada soddon tan waa imisa waa soddon kun oo kiilo kiiloogu imisuu ku imanayaa london baad u malaynaysa yani haddaad qiyaasto kiilo qaad imisuu london kusoo gaadhaya diyaaradda cashuurta kuwii laga soo iibsaday waxaa markaad isku soo darto waxaa laga yaabaa haddaynu rafli iska nidhaano kiilooga dhammi toban dollaroo quru ku yimaada imisay noqonaysa ya yacni waxa weeyaan waa xoolo dameergooya bay soomaalidu tidhaahdaa markay garan waayaan tiradiisa yacni soddon haddaad toban ku dhufato waa saddex boqol oo kun oo dollar bere month haddaad tidhahda london oo quruu yimaada qiyaas soomaalidii kale marka hadday london intaa ku hayso saddex boqol oo kun labayo toban ku dhufo ya saddex milyan iyo lix boqoloo kun saddex milyan iyo lix boqoloo kun oo dollar haddii london qaad lagaga cuno qiyaas inta kale soomaalida kale qiyaas markaa yani waa london oo quraan kugu qabtay soomaalida kale misay ku cuntaa waxaan garan karnaa ma ka hadlayo marka anigu qaadku dhaqaale intuu inaga qaadaa kama hadlayo socially imise guruu burburiya kama hadlayo caafimaadka meelahan qaadka lagu cuniyo wax kani muxuu sameeya kama hadlayo yani waxay dhahdaan dumarka qaadka cuna iminka wuu soo batay reydka soomaalideed dumarka qaadka cuna iyadoo laleeya gabadhu markay qaadka cunto caanuhu way gurhaan yaman bay qiyaaseen dumarka ayaa caan ku ah dumar qaad cuna way ka caana yartay gabadha kale ilmaha ay dhashaa wuu ka miisaan yarya bay dhahdaan xagga miisaanka wuu ka yarya waxa ay sheegayaan waad naxaysaa idan waa inala mid waxaa laii sheegaya maalin dhawayd dhawayd oo london soo marayay waxay sheegayeen gabadh qayashay oo malaa markay qayilayaan dirac qura xidhaan intay salowday iyadoo dirac qura xidhaan oo kan yara khafiifka oo qaawan intay gaadhi fuushay suuqa iyadoo dhex marayso is aragtay yacni waad naxaysaa marka laga warramo waxaa laii sheegaya ingiriiskan maa qisas beena run qisa waaxidaan kuu sheegaya waxaa laga sheegay inuu nin gurigii ka tegey islaantii buu yimi waxay u yaroo hanjabto waxay tihi hadaad mar dambe haddaad baalkaa noqoto soo hoyan maysid isagoo hanjabaadii qaba bay tihi waa kan laydhku baktiye ingiriiska bahlada yara la soo iibsadaye ordoo reerka u soo iibiyaan korontadii yaraydee dabka la gelinayay meeshii qaadkunbuu yaro marunoo in yar ka gaadhsii buu isiri wuu fadhiistay caruurtiisii iyo wixii oo dhan wuu ilaabay islaantii gurigaa ku madoobaaday meeshii waa isla basbeeshay islaantii waxay garatay inuu dakii marqaan tagay aanu soo soconina waa iska baxday nalkeedii bay soo iibsatay koob iyo tobankii habeennimuu soo baxay baa la yidhi oo uu xasuustay inuu reerkii ka yimi iyo meeshii dabeetana koob iyo tobankii habeennimuu soo cararay gurigii buu horyimi oo ingiriiska kudaafadan la tuuraya bacmadow inta lagu guraa meesha la hordhiga wuu isi hortaagay la waa nin waalane markuu arkay wuxuu isiri wallahi wata alaabta haddii dibadda laguu dhigay bacdii xashiishka islaantu soo tuurtay ayuu qaatay oo tuurtu ku ritay waa iska tegey waa qiso dhaba maaha tuurtu ku ritay wuu socday gurigii hooyadii buu tegey kabadhkuu furay meel buu ku cabaystay waa xidhay habeenkii iska seexay maalmo gurigii in yar markii gurigii la joogay ba islaantii guriga lahayd way yaabtay war gurigii waxaan ka uraya waa guri xafaayada lagu xidhay kabarka la geliyey gurigii waxaan ka uraya akhiiran islaantii unbaa meeshii furtay bacdii bay dabool ka rogtay bacdaba xafaayaday carruurtaa ku jira markay islaantii aragtay tidhi waar waa maxay waxaana bacd ku seetay ee u alaabtaydii halkaa dhig waar alaabtaaba jabtay waa maxay waxaani baa la yidhi waa soo dhaqaaqo wuu arkay ninkan waalida ku jirta wax kale ma xasuusan wallaahi ilen layma eryin buu yidhi islaantu bacdii kaga cararay ma xasuusan xataa inuu ka qaado waa nooc min alwaalid runtii haddaan is idhaahdo uun muxaadara ka dhig inta qise ee weliba rasmiya lay sheegay takfiikum inuu waxa kani aanu ahayn wax qof miyir qabaa uu isticmaali karo calaa kulli xaal kama warramayo qaaf yacni socially muxuu dhibaa dhaqaale muxuu dhibaa dadnimo muxuu geystaa caafimaad muxuu yeelaa laakiin waxaan tilmaamaya waxa weeyaan war waa darag daraga ka mid ah darag daragga ka mid ah laakiin waxa koowaad aynu u baahanay waxa weeyaan war macluumadaa waxaan inuu darag iyo inaynu dadka gaadhsiino bal kii cunayaana isagoo darag u garanaya cuno ila imka isagoo u weysaysanayuu cunaya laakiin ha garta inuu kokayinta waxaanu la weysaysanaya ama kokayintiisa markaa ha weysaysta ama ha iska daayo laakiin inaynu gaadhsiino mujtamaceenna waxaan inuu darag yahay daragnimadiisuna ay caddahay oo aanay muran u baahnayn ee scientifically la bruuf garayna inuu darag caadiyayay kaasnunta inay tahay daraggaasi maanta ka qoran dunida oo dhan ama dunida qaybo badan oo ka mida ka qoran maxay drug number one ay ku qorantahay idan waxaan leenahay waa waxaynu u baahanay bulshadeenna inaynu waxa kan geedkani wuxuu yahay soomaali weli may baran inaynu barro wallahu aclam billahi tawfiiq وفي الختام تقبلوا تحيات مركز التوفيق للإنتاج الإسلامي والتوزيع بأوسلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته